kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka puntland iyo ciidamo ka amarqaata siyaasiyiinta mucaaradka oo kasoo horjeeda xukuumadda madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa toddobaadkan ka qarxay magaalada garowe ee caasimadda puntland dagaalka ayaa qarxay markii xildhibaanada puntland ay ka doodeen islamarkaana u codeeyeen qodobo ku saabsan furista dastuurka iyo wax kabeddelkiisa taasoo mucaaradka ay diidan yihiin iska horimaadka ayaa dhaliyey khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray dadka rayidka ah iyo dhinacyadii dagaalamay inkastoo aan weli xal rasmi ah laga gaarin haddana isimada dhaqanka ee puntland oo ku baaqay in colaadda la joojiyo ayaa sheegay inay ku guulaysteen xabad joojin ay kala dhex dhigeen dhinacyada iyo kala qaadista ciidamadii dagaalamay sida uu magaalada garowe ka sheegay islaan ciise islaan maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee puntland waxaan hadda idiin sheegaynaa haddii aanu arrintii soo gallay oo xabad joojin inaannu ka shaqayno aanu raadinnay waa nala ka aqbalay dowladdii waa naga aqbashay ciidankii dowladda xisaabsanaa dowladdu way soo qaatay xarumaheedii bay ku soo celisay way ku mahadsan tahay iyadoo ay abbaartoodii tahay dadkan iyo dalkaani kii ay xilka u hayeen oo ay ilaalintooda iyo jiritaankooda ay lahayd haddana aqbalaadda ay aqbashay inay ciidamadeeda soo qaado oo xarumihii ku soo celiso oo xabad joojintii oggolaato aad iyo aad bay ugu mahadsan yihin qolyihii kale oo garabka kala ahaa ayaguna waa naga aqbaleen xaruntoodii bay caawa ku noqdeen waxaan marka u sheegaynaa dadkaa reer soomaaliyeed ama reer puntland inay haatan oo aannu idinla hadlayno xabad joojintii hirgashay
dhinaca kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre ayaa iyagana ku baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan magaalada garowe islamarkaana kala aragti duwanaanshaha gacanka hadalka keenay lagu dhammeeyo wadahadal ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay inay ka xun yihiin xiisadda ka taagan garowe
aniga oo aad iyo aad uga xun uga murugaysan uga tiiraayinsan aan halkan tacsi uga diro dadki soomaaliyeed ee ku dhintay ama ku dhaawacmay isku dhicii ka dhacay magaalada garoowe caasimadda dowladda puntland waa nasiib daro waxaan leeyahay intii ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhayo waxaan ku baaqayaa in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka meeshaas ka socda waa dagaalka ku dhimanaya labada dhinacba ay yihiin dad walaalo ah oo ahlah oo haba yaraatee wax micnaa ay u samaynayso aysan jirin inay isdiriraan sidaa darteed waxaan leeyahay mar kale si deg dega xabaddaas ha loo joojiyo waxaan ku baaqayaa in wax kasta oo differences ah ama la isku hayo lagu xaliyo waddada ama jidka wadahadalka iyo isfahamka puntland oo hooyigii nabadda ah oo muddo dheer dowlad ahayd maanta in caasimadeedii lagu diriraayo daw ma aha marka walaalayaal xabadda ha la joojiyo
haddaba dagaalka garowe muxuu ku keeni karaa geediga ay puntland ugu jirto inay ugu gudubto hanaanka xisbiyada iyo doorashooyinka dadweynaha ayaan weydiiyey casho geelle oo horey uga soo noqotay puntland wasiir iyo xildhibaan
salkaaba waa mahadsan tahay walaal waa la socotaa shaqaaqa mar walba waa wax dhib badan waa wax horumarka gaabis ku ah mar walba shaqaaqadan dhacday oo runtii ahayd shaqaaqa aan la filaynin oo runtii dadka aada uga wada xumaaday waxay dib u dhac ku ridi kartaa dadaaladii socday waxaa socday doorasho saddex degmo hore loo sameeyey soddon iyo saddex deg soddon degmana gadaal laga sameeyey waxaa ka dhimanaa saddex degmo oo ahaa gobolka nugaal ka tirsan taasay ahayd in la dhammaystiro sidoo kaleeto waxaa jira geedi socodkii muxuu ahay dimuqraadiyadda ama dhammaystirkiisii ama qorshaha kale oo looga gudbaayay in doorashadii ay dhacdo sideeda janawary marka waxa weeyaan waa khasab muxuu ahay shaqaaqadaasu hadda labadii asbuuc ay socotay waxay ahayd laba asbuuc oo la samayn lahaa la samayn kari lahaa qorshooyin badan oo geedi socodkaas ku taxalluq ah marka insha allah waxaan rajeynayaa inuu dhammaado hawshaasna muxuu ahay dib loo gudagalo
waa gartay caasha dagaalkii garowe ka dhacay ma kuula muuqday inuu ahaa wax laga baaqsan karay oo si kale loo maarayn karay walaal haa waa laga baaqsan karay maxaa yeelay dadkan waxa weeye waa dad wada shaqeeyey waa dad wada ehel ah waxa la isku hayana wax la yaqaano waxa weeyaan qaabka doorashada u dhacayso ama qaabka muxuu ahaayey hanaanka dimuqraadiyadda u dhacayso in laga wada hadlo unbay ahayd taasna waxa weeyaan puntland waxay leedahay marjac adag bay leedahay oo ah ismo waxaa kaloo ay leedahay muxuu aha hay-ado fududeeya wax alla wixii wada hadal iyo muxua aruurin afkaaraha la kala qabo marka runtii arrintan waxa iska waxa ilaahay xaggiisa ka idmanaa inay dhacdo laakiin waxa waaye derbiyadaasoo dhan baa jiray oo laga gudbi karay si xalka ugu dambeeya loo gaaro marka taasoo kale ma dhicinin haddana waxa weeye waa lagu dhex jiraa oo waxa weeye ismadii baa soo farageliyey aqoon-yahankii iyo dadkii kaleeto oo waxgaradka ahaa indheergaradka ahaa iyo siyaasiyiintii baa ku dhex jira waxaan rajeyneynaa hadda in ilaahay maarata intaas noogaga simo sidoo kaleetana waxa weeyaan waxaan rajeyneynaa in go-aan laga qaato arrimahan ku saabsan doorashooyinka maxaa yeelay doorashadu waxay ahayd habka keliya oo naga gudbeyno habkii qabaliga ahaa oo runtii ragaadiyay ilaa soddon sano puntland kusoo jirtay horumar badan aan lahayn dad badanna aysan matalaad ku haysan marka waxaan is leenahay haddii arrintan si deg dega loo xaliyo stiil waxa weeyaan qorsheyn fiican oo ku saabsan dimuqraadiyadda ayaa la sameyn taasi waxay ahayd casho geelle oo telefoonka iigu warramaysay iyadoo joogta magaalada gaalkacyo ugu dambayntiina madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay toddobaadkan ka codsaday inay soomaaliya ka qaadaan cunuqabataynta hubka ee saarnayd tan iyo dhammaadkii kun sagaal boqol iyo labaiyo sagaashankii xasan sheekh ayaa sheegay in al-shabaab oo laga adkaado ay u baahan tahay qorshayaal ay ugu horreeyaan ciidamo tayo iyo awood leh dhismo dowladeed oo loo dhan yahay iyo in dowladda ay awood u yeelato bixinta adeegyada aasaasiga ah ee shacabka golaha ammaanka ayuu u sheegay in dowladdiisa ay si dhab ah uga shaqaynayso arrimahaasi oo dhan si ay u gaarsiiso dalka nabad waarta iyo barwaaqo sidaa darteedna ay muhiim tahay in laga qaado cunuqabataynta hubka ee soo saarnayd tan iyo labaiyo sagaashankii madaxweynaha ayaa adkeeyey in cunuqabataynta hubka ay noqotay caqabad ku horgudban xaqiijinta soomaaliya oo nabdoon halkii ay ka ahaan lahayd mid waxtar leh dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo